qul waxaa tidhaahdaa billaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa qur'aankaa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaad kuntum ahaydeen tastahzi'uun inaad ku jeesteestaan waa nimankii ku jeesteestay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii quraada ahee dadka qur-aanka u akrin jiray ee yihi wallahi kuwa qur-aanka noo akriya qur-aanka yaqaano wax lamida maanaan arag niman ka calool waaweyn maanaan arag ba yidhahdeen marka wax la cunaya kana fulaysan marka raggu ay kulmaana dagaalo dhaco marka ilaahay subxaana wa tacaala taasi wuxuu ka dhigay jees-jeeska ay rasuulka iyo saxaabadii ku jees-jeeseen inuu yahay mid ay ilaahayna subxaana wa tacaala ku jees-jeeseen aayaadkii qur-aanka ahaa ee rasuulku uu xambaarsanaa iyo saxaabadaasina ay ku jees-jeeseen laa tactadiruu baa la yidhi waxba ha cudur daaranina oo de waxay ku cudur daarteen inay rasuulka u yimaadeen oo ay yidhaahdeen inamaa kunaa nakudu wanalcab wanaqtacu bihi ariiq wallahi hadal banaanun baa noo geysay waanaanu iska ciyaarayna naga dhab may ahayn safarka ayuun baanu ku goynaynay ama aanu iskaga soo gaabinayn oon isku ilowsiinayn waxaasi cudurdaar maaha baa la leeyahy qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii dabadi in nacfu haddaanu cafino can طaa'ifatin koox minkum idinka idinka mida nucadib waxaanu cadaabi طaa'ifatan koox kale waxaanaanu ku cadaabi doonaa biannahum kaanuu mujrimiin iyagu inay ahaayeen kuwa dembi falayaalah dembigoodana uu ka mid yahay istihzaaga diinta ay ku jees-jeeseen marka aayaddaasi waxay caddaynaysaa diinta oo lagu jees-jeeso iyo dadka diinta dadka ugu baaqaya ama ku dhaqmiyo lagu jees-jeesaa inay tahay min acmaali lmunaafiqiin wa sifaatihim munaafiqiinta acmaashooda iyo sifaadkooda aayaad kalena ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka gaalada ka mid tahay arrintaas qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ajramuu dembiga sameeyey weyn dembigaasoo gaalnima ay ugu weyn tahay kaanuu waxay ahaayeen min aladiina aamanuu ee yadxakuuna kuwa ku qosla min aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi qosol bay ku qosli jireen ula soco jees-jees iyo quurs iyo xaqiritaan waidaa maruu bihi markay soo maraana yatakaamasuun indhaha ayay ka xamanayaan takaamus waa qofka indhaha oo laga xanto wey waidaa inqalabuu markay ku noqdaan kuwani ilaa ahlihim dadkoodii markay ku noqdaanna inqalabuu waxay noqonayaan fakihiin ay farixiin iyagoo faraxsan oo kufriga iyo gaalnimada iyo yaraysigaa muslimiinta ay yaraysanayaan ku faraxsan wa idaa ra-awhum markay arkaan mu'miniintana qaaluu waxay odhanayaan kuwa gaaladii inna haaulaa'i la daalluun kuwaasi waa kuwa lunsan bay odhanayaan sida maanta aynu maqlayno buush iyo waxa weeyaan tony balayr iyo kuwa mujrimiinta ru'uusul kufrigaasi lamidi iyagoo laga yaabo inay qur-aankeeni deliishanayaan oo ay muslimiinta leeyihin way khaldan yihiin horey markaa u jirta inay odhan jireen waidaa ra'awhum qaaluu ina haaulaa'i la daalluun waaba kafara mushrikiina haddana mu'miniintii bay dalaal ku xukumayaan wamaa ursiluu lama dirin buu ilaahay leeyahy xaafidiina kuwa ilaalinaya calayhi muminiinta calayhi oo lama odhan mu'miniinta ilaaliya oo bimacnaa idinku bal waxay samaynayaan nisaxyi in in kale kala xukuma lama odhan falyawma haddaba maanta oo maalintii qiyaamo la taagan yahay aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay min alkufaari yadxakuun gaaladay maanta ku qoslayaan inta sariiro jannada loo dhigay oo halkaasi waxa weeyaan naciim daa'ima ay galeen ayaa kuwii gaalada ahaa oo naartii ku dhex jira ay ku qoslayaan lianna aljazaa min jinsi alcamal abaalmarintu waayo waxay la nooc noqonaysaa qofku camalka uu sameeyey adduunyaday ku qosli jireen aakhiray ku qoslayaan wa kamaa yadiinu lfataa yudaan qofkuna siduu u dhaqmo ayaa loola dhaqmaya ilaahay wuxuu yihi cala alaraa'iki sariira dushood bay yanduruuna eegayaan jannadii bay eegayaan oo rabbigood bay eegayaan hal tuwiba ma la abaalmariyay alkufaaru kuwii gaaladaa maa kaanu yafcaluun wixii ay sameynayeen ma laga abaalmariyey ha waa laga abaalmariyey oo gaalnimadiina waa laga abaalmariyey wataa naarta lagu guray jeesjeeskii muslimiinta ay ku jeesjeesayeen iyo xaqiritaankiina waa laga abaalmariyo wataa muuminiintii loo nicmeeyey iyagana naarta lagu guray oo muuminiintii la yidhi bal haddaba maanta ku qosla idinkuna aayad kale wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi xataa idaa jaa axadahum ilaa midkood uu u yimaado almowtu geeridu qaala wuxuu odhanayaa rabbi irjicuun ilaahay way celi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qofka maalinta nafta laga qaado in maalintaasi xaqiiqadii dhab tahay indhaha uu saarayo fabasaruka alyawma xadiid markaasuu odhanaya ilaahay celi lacallii acmalu saalixa waxaa laga yaabaa inaan sameeyo camal wanaagsan fii ma taraktu macanaa waa kii aan ka tegey oo adduunyada aan kaga tegey wakhtiga aan soo dayacay ilaahay wuxuu ihi kallaa maya la celin maayo suurtagal maaha dee qof dhintay in dib loo soo celiyo xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun ee ilah yihi subxaana wa tacaala dad la halaago oo dhimasho lagu xukumay mamnuuc bay ka tahay inay dib usoo noqdaan innahaa iyadu taasi ah iceli kelimatun kelmad weeyaana huwa isagu qaayiluha mid iska yidhi uu yahay oo cid u dirsatayna aanay jirin cid ka aqbalaysaana aanay jirin wa min waraa'ihim gadaashoodana waxaa ahaaday barzakhun teed teed baa ahaaday iyaga iyo adduunye udhaxeeya alxayaatu albarzakhiya ilaa yowmi yubcathuun ilaa laga gaadhiyo maalinta lasoo saarayo fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri suurtii marka la afuufo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay tahay gees uu malaga afuufayo oo imikada aynu joognana afka uu ku hayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa sidee baan waxa weeyaan u raaxaystaa iyadaoo saaxibu lqarni ninkii geeska malagii geeska afuufayay uu afka saaray oo uu sugaayo goorma ayaa la farayaa inuu afuufo suurtana culimmadu waxay idhaahdaan qaarkood laba jeer baa la afuufayaa mid lagu suuxo lagu dhinta iyo mid lagu soo tooso lagu soo kaco dadka lagu soo saaro culimada qaarkoodna saddex bay yidhaahdaan mid lagu suuxayo iyo mid lagu dhimanayo iyo mid lagu soo baxayo suurta marka la afuufana falaa ansaaba baynahum abtirsi dhexdooda muu ahaanin yowma idin maalintaasi walaa yatasa'aluun dhexdoodana waxba isweydiin maayaan bimacnaa qof qof qaraabaysanaya maalintaasi ma jirta waa la kala yaacaya faman taquda haddaba qofka ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanada khayrkiisu fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun iyaga ayaa kuwa liibaanay ee ku guulaystay khayrkii wanaaggii ay u saciyayeen ay u ordayeen kana badbaaday sharkii iyo dhibaatadii ay ka baqanayeen ay ka ordayeen waman qofka haddaba khafad ay fududaato mawaasiinuhu miisaanada khayrkiisu fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaarey anfusahum naftoodii bay khasaareen wax kala daayo oo ra'sumaalkii bay khasaareen oo naftiiya fii jahannama khaaliduun waana kuwa jahannamo ku waaraya talfaxu way leefaysaa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naartii baa leefaysa wa hum ay waxaal hum iyaguna fiihaa naartaa dhexdooda kaalixuuna kuwa wejigooda xumaana ay ka muuqata ah alam takun miyaanay ahayn baa la odhanayaa aayaati aayaadkaygu tutlaa calaykum mid laydinku dul akhriyo oo fa kuntum waxaad ahaydeen bihaa tukadibuun aayaadka kuwa beeniyaad ahaydeen qaaluu waxay idhaahdeen rabbanaa rabbigayow halabat calayna waxaa naga xoog badatay shiqwatunaa xumaantayadii kunnaa waxaanu ahayn qowman baanu ahayn oo daalliina lunsan waa qiranayaan maalintaa xumaantooda ma dafiri karaan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa minhaa naarta naga saar bay yidhaahdeen fain cudnaa waxaana lagu haystayna lagu cadaabay haddaanu ku noqonno fa innaa daalimuun annagu waxaa nahay kuwa daalimiina qaala wuxuu ihi ilaa ikhsa'uu fiiha waa naartaasi dhexeeda ku hooga ku balabala walaa tukallimuun haylana hadlina sababtu maxay tahay waxba looga aqbali waayo calaacal iyo iyo cabasho toona innahu kaana wuxuu ahaa waana aayadda inta baabkeennan ay ka khusayso fariiqun koox ayaa ah oo min cibaadii addoommahayga ka mida yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa aamanaa rabbiyo waanu rumaynay ee fakfir lanaa noo dembi dhaafo warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu ilaahay khayru raaximiin kuwa naxariista ka wanaagsan baad fatakhadtumuuhum dadkii caynka ah waxaad ka dhigateen sikhriya kuwa aad ku jees-jeestaan oo waxa weeyaan aad istihzaa ula timaadaan xataa ansawkum ilaa idin ilowsiiyeenba dikrii xuskayga oo iyagaabaad shaqo ka dhigateenba jees-jeeskooda iyo caydooda iyo xaqiritaankooda iyaga dabagelkooda ilaa wax kastoo kaleba aad ku ilowdeenoo xataa xuskii ilaah aad ku ilowdeen kuntum waxaad ahaydeen minhum tadxakuun kuwa iyaga ku qosla inii jazaytuhum anigu waan abaalmariyay haddaba iyaga alyawma maanta bimaa sabaruu sabirkooda awgii waxaan ku abaalmariyay annahum iyagu hum iyagu alfaa'izuun kuwa liibaanay inay yihiin qaayadan waxay tusinaysaa iyaduna in muslimiinta oo lagu jees-jeesaa oo weliba diintooda awgeed loogu jees-jeesaa inay ka mid tahay diinta gaalada inay ka mid tahay qofka qof muslima ku jees-jeesa diintaa u xambaarsan yuu ku dhaqmaya awgeedna waxa uu ku dhacay soo hore inoo soo martay naaqid min nawaaqid alislaam waxyaabaha diinta buriya mid ka mida qaala subxaanahu watacala ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo istajiibuu lilahi walirasuul ilahay iyo rasuulka ajiiba idaa dacaakum markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya xaqiiqadaa bimacnaa la sheegayaayo bimacnaa wax kastaoo idinku yeedho haddaba wax idin noolaynaya wey oo idin anfacaya addunya aakhiraba waaclamuu ogaada ana allaha ilaah yaxuulu inuu kala teedayo bayna almari qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa oo macsiyo iyo xumaan qofku maruu ku dhaco isagiyo qalbigiisii baa la kala dhex gelayaaba oo qalbigiisii inuu ku fikiro wixii wanaagsanaa uu ku garto ayaan suurtagalba u noqon ahayn wa annahu ilayhi tuxsharuun ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa in laydin soo ururinayana ogaada anaayadan iyadu waxay ka hadlaysaa inay waajib tahay in lagu dhaqmo ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka amarkoodana la ajiibo la aqbalo la yskana ilaaliyo waxa weeyaan mukhaalafada wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi inaa kafaynaaka annaga ayaa kaaga fillaanay almustahzi'iin kuwa jees-jeesaya xaqa ku jees-jeesaya annaga ay macnaa kaa difaacayna alaxaadiid can abi xumayd waxaa laga wariyay asaacidi qaala wuxuu uhi ghazawnaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga annagoo la socona ayaanu duulnay ghaswata tabuuk dagaalkii tabuuk lo odhan jiray falamaa jaa rasuulku markuu yimi waadi lqura toggaasi waadi lqura la idhaahdo idaa imra'atu mise waaba gabadh fii xadiiqatin lahaa beer ay leedahay dhex joogta qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku uhi liasxaabi ikhrisuu macanaa qiyaasa bal beertan kaynteeda midhaha ku yaalla kharasa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ku qiyaasay casharata awsuq toban awrar fa qaala laha rasuulku wuxuu ku uhi axsii koob macanaa ururi maa yakhruju minhaa beerta waxaa ka soo baxa falamaa aataynaa tabuuk meeshaa tabuuk la idhaahdo markaanu nimi buu leeyahay saxaabigu qaala wuxuu uhi rasuulku amaa inaha war arrinku wuxuu yahay satahubu waxaa soo dhici doonta alleylata caawa riixun dabayl baa soo dhici doonto shadiidatun daran ee falaa yaquumanna axadun midna yaanu kicin rasuulka waa loo sheegay waxyi baa loogu sheegay dabayshaas inay soo dhici doonto waar dabayl xoog badan baa soo dhici doonta ninuuna ha kicin waman kaana macahu baciirun qofka neef geela wataana falyacqilu ha dabro si aanay dabeeshaasi u eriyin oanay u kaxayn facaqalnaaha geeli waanu dabarray buu yidhi wahabat waxaa soo dhacday riixun shadiidatun dabayl daran faqaama rajulu nin baa istaagay oo amarkii rasuulka khilaafo dheg baanu dhigin rasuulkuna waa kayidhi beerka ka dhiga dabayshaas waa kicina nin baa istaagay markaa isagu fa alqatu dabayshii way qaaday oo waxay ku tuurtay bijabali tay tay qabiilada la idhaahdo buuraha si ay degaan ayaa dabayshaasi ay ku tuurtay rawahu albukhaari wa muslim waa xadiidku markaa uu yahay waa qiso layaab badan oo ina tusinaysa qofka amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafa sida waxa weyaan loo ciqaabayo ciqaabka weliba laga yaaba in loo soo dedejiyo waar dabayl baa soo dhacaysa ka jiibsadaa la yidho ha kicina markaasuu ninkaasi istaagay amarkii rasuulku khilaafay waa taa la ciqaabay ee dabayshaasi ay qaaday buuro fogna ay ku tuurtay bal qisadan labaadna u fiirsan can salama ibni lakwa ana rajula nin ayaa akala cunay cinda rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka agtiisuu ku cunay bishimaali bidixdiis faqaala wuxuu yidhi rasuulku kul biyamiinik waar midigta ku cun qaala wuxuu ihi ninkaasi laa astatiicu ma karo qaala wuxuu yihi rasuulku la staطacta ma kartid macnaa waa habaar wuxuu arkay rasuulku ninkani inuu kibraayo inuu bidixda ku cuno kibir uu u geynayo midigta uu iska diidaayo ee arrinku awood darra aanu ka ahayn maa manacahu umuu diidin ninkaasi inuu midigta wax ku cuno ila alkibru kibir baa u diidiya santaag iyo xaq oo iska sarraysiinayo qaala wuxuu yihi xadiidka ninkaa warinaya famaa rafacaha ilaa fiih gacanta afkiisa mar dambe kor ugumu qaadin shalal baa ku dhacayo qalab gacantiisii rawaahu muslim habaarkii rasuulka ayaa ku dhacay waa arrin dadkeennu aada iyo aad ay u yaraystaan waad arkayso iyadoo bidixdaa wax layskaga cabaayo o layskaga cunayo rasuulkuna wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam waar bidixda waxba ha ku cunina waxbana ha ku cabina waxbana ha ku qaadanina xataa haddii wax lagu dhiibiyo bidixda ha ku qaadanin waayo shaydaanka ayaa ku caba oo ku cuna oo waxna ku qaata iska ilaali shaydaan markaa haisu ekaanin haisu ekaanina oo isku sifaha noqonina dadka qaarkood baa laga yaaba inay muran ka hor keenaan shareecada noocaasi oo ay yidhaahdaan labada gacmood use ilaahay inuu samayn haa ilaahay baa kuu sameeyey ilaahay kuu sameeyey baana kuuhi sidaa u isticmaal meelo fara badan buu ilaahay kuu sameeyey soo maaha oo ilaahay siduu ugu talagalay aad u isticmaalaysa haddaad tidhahdo ka warran sanka iyo afkaba ilaahay baa i sameeyey sankan bariiska ka cunaya ama afka iyo dhegahaba ilaahay baa i sameeyey dhegahan sharaabka ka cabaya may suurtagalta soo maaha inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhagahana wax ugu talagalay maqal sankana ilaahay neefsi ugu talagalay afkana ilaahay ugu talagalay inaad wax ka cunto oo aad kuna hadasho wahaakada ilaahay subxaana wa tacaala labadan gacmood marka uu kuu sameeyey midba shaqo gooniyo ugu talagalay tan bidixdaa shaqada loogu talagalay maaha cunitaan iyo cabitaan iyo wax ku qaadasho iyo waxyaabaha wan wanaagsan in lagu qabto waxaa loogu talagalay waxyaabaha aan ahayn wax wanaagsan ee naftu ay ka boodayso ee qaaduraadka ah in gacantan lagu qabto tanna ilaahay subxana wa tacala waxyaaba makruumaadka ah ee sharafta iyo qiimaha loo yeelay qiso kale weeyaan tanna oo tusinaysa sunnada rasuulka iyo dariiqadiisa marka la khilaafo hoogga iyo jabka lala kulmaayo waana qiso aad iyo aada u habboon inaynu waaqaca muslimiinta maanta aynu ku dabaqno can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi jacala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ka yeelay cala arijaalati raggii bimacnaa ahaa leebleyda yowma uxudin maalintii uxud wa kaanuu waxay ahaayeen khamsiina rajulan kontan nin bay ahaayeene wuxuu amiir uga dhigay cabdullaahi bnu jubayr buu amiir uga dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii dagaalkii uxud oo magaalada uxud waqooy magaalada madiine waqooyigeeda ka dhacay bannaanka udhexeeya buurta uxud iyo magaalada madiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu qaybiyey konton nin oo cabdillaahi bnu jubayr uu madax u yahay ayaa uu saaray buur yar oo u dhaxaysa meeshii lagu dagaalamayey iyo magaalada madiina si dhabarjabinta saxaabada ay uga ilaaliyaan buurtaa yar iyo magaalada madiina waxaa u dhaxeeya xata alaan markaana udhexaysa kay fara badan oo loo soo dhex xuli karo dabeetana xaggaa magaaladii ay ka yimaadeen baa lagaga iman karaba dhabarjabin lagu dhufan karo fa qaala wuxuu uhi rasuulku in ra'aytumuuna waar haddaadna aragtaan tahtafuna ayr iyadoo shimbiruhu hilibka yaga ay cunayaan falaa tabraxuu makaanakum haada waar meeshiina idinku haka suulina halkiinaa fadhiya xataa ursila ilaykum ilaa cid aan idiin soo diraya haddaad aragtaan iyadoona laga guulaystay oo nala waday oo shimbiruhu ay raqdayada cunayaan halkaa haka soo dhaqaaqina ilaa cid aan idiin soo diraya wa in ra'aytumuuna haddaadna aragtaan hazamna alqawma qowmka anagoo jabinay oo wa awطa'naahum bimacnaa cadaab dhadhansiino oo ku dul istaagnay nimanka falaa tabraxuu halkiina ha ka soo dhaqaaqina xataa ursila ilaykum ilaa cid aan idiin soo diraya fahazamuuhum markiiba waa jabiyeen muslimiintu gaaladii dagaalkaasi uxud qaala wuxuu ihi fa ana wallaahi saxaabigaa baraa ibnu caazib anigu ilaahay baan ku dhaartee ra'aytu waxaan arkay annisaa dumarkii dumarkii gaalada oo yashdad yashtadadna ordaaya oo qad badata ay muuqatay khalaakiluhunna dahabkii lugaha ay ku xidhaayeen iyo wa aswaaquhunna dhudhumadoodii ay muuqdeen kubabkoodii ay muuqdeen oo ordaaya bimacnaa baxsanaya naagaa la socday durbaan ka daba garaacaya oo heesayo ragga dhiiri gelinayay nimankii oo jawaabaan arkay buu i naagahoodii heesaya durbaanka garaacayena ay ordeena buuraha ay kasii baxayaan raaficaatin iyaaba iyaabahunna iyagoo a dumarkaasi kuwa maryahoodii faytay oo kor u qaaday oradka iyo baxsiga ka muuqda awgeed halkaa markuu arrinku maraya ilay saxaabadii buurta la saarayna waa u muuqataa arrinta meesha ka dhacaysa faqaala asxaabu cabdillaahi bni jubayr cabdillaahi bni jubayr saxaabadiisii waxay dhahaan raggiisii kontankiisii nin buurta la saaray alhaniima ay ilxaqu lhaniima war haniimada gaadho bay yidhahdeen ay qawmu alhaniima ay yaa qawmu qawmu alhaniima war haniimada gaadha dahara asxaabukum kooxdeennii baa guulaysatay famaa tantadiruuna maxaad sugaysaan manaa weliba waa muta'awiliin way awilanayaanoo waxbay si kale u fasirteen oo waxay dee rasuulku wuxuu u jeeday uun waa nimanka intaanu iska celinayna hanagu soo daynina meeshaa naga saaraada iminkana rasuulka iyo saxaabadii guulaysto gaaladii waata buuraha kasii baxaysa maxaynu buurtan cidlada ka qabanaa waar meeshay naga eriya oo haniimadaasi la qaybsanayo ina gaadhsiiya waata ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka qur-aanka markaa uu kusoo dejiyey ilaahay uu leeyahay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira waxaa idin ka mida mid adduunya doonaya waxaa kaloo idin ka mida mid aakhira doonaya adduunyada la doonaya hamood inay mid xaaraan ahayd ee adduunyada saxaabada doonisteeda halkan lagu dhaleeceeyey qaar ka midii waa khaniimadaasi ay raadinayeen xoolaha gaalada laga qabsaday oo raadinta iyada ay raadinayeen awgeed ay amarkii rasuulka u khilaafeen wahaakada adduunyadu markeeda hore mubaaxba ahaatee haddii iyada awgeed amarka rasuulka loo khilaafo sidaas ayaa qofkii waxa weeyaan adduunyadaasi raacday dabagalay loogu dhaleecaynaya faqaala cabdullaahi ibnu jubayr wuxuu yihi waa saxaabigii nimankaa madaxda u ahaa waar anasitu miyaad ilowdeen maa qaala lakum rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waa rasuulku wuxuu idin yidhi miyaad ilowdeen oo halkaa kasoo dhaqaaqina haddiina la jabiya haddaanu guulaysanaba qaaluu waxay idhahdeen wallahi ilaahay baanu ku dhaaranay lana'tiyanna annaasa dadkaanu u tegayna annagu dadkaa gaalada jabiyey oo fala nusiibana min alhaniima haniimadana waxbaanu ka qaadanayna waa macsiyo labaad moogta amiirkoodiina waa khilaafeen falamaa atawhu markay u yimaadeen oo halkii buurtii ay kasoo daadegeen surifat wujuuhum wejiyadoodiibaa gaaladii laga leexiyo fa aqbaluu waa soo qaabileen oo waa soo jeesteen munhazimiin iyagoo kuwa la jabiyey macanaa khaalid ibnu waliid oo markaa gaal ahaa oo ciidan fardoollee watay ciidanka tignikada ayuunbaa kaynta aynu sheegayna intuu u dhex xulay xaggii madiine uu kaga yimi oo buurtii waxa weeyaan uu ka soo dhacay saxaabigii cabdullaahi ibnu jubayr iyo intii yarayda ku hadhayn meeshana uu ka takhallusay ayuunbaa xaggii dambe kaga yimi saxaabadii iyo rasuulkii oo dagaalamayo gaaladii sii eryanayay dhabarjabintaasaa dhacday marka deeta waay dhacday waxaa dhacday waxa weeyaan haziimada noocaasiah fadaaka kaasi id waqti weeyaan yadcuuhum uu ugu baaqaya alrasuulu rasuulku fii ukhraam xagga dambe uga yeedhayey oo waa la jeesto waa la orday rasuulkuna xaggii dambe ku hadho wuxuu leeyay waar hayaacine soo jeesta oo dagaalama falam yabqa muu hadhin maca nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga agtiisa kumuu hadhin hayru itnay cashara rajulan labiyo toban nin waxaanayn ciidankii dhimaa dagaalamayey labiyo toban nin ayaa nebiga agtiisa ku hadhay intii kale waa yaaceen fa asaabuu mina waxay naga asiibeen buu ihi sabciina toddobaatan bay naga asiibeen maalintaas macnaa inaga dileen wa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu ahaa iyago asxaabu saxaabadiisu asaaba kuwa ka asiibay oo ka laayay min almushrikiina mushrikiinta yowma badrin maalintii badr arbaciina wa mia boqol iyo afartan sabciina asiiran toddobaatan lasoo qafaashay iyo wa sabciina qatiilan toddobaatan la dilay markaa sidaas ayaa haziimadaasi ay u dhacday sababteeduna de waa macruuf waa amarkaa rasuulka oo la khilaafa weeye khatarta amarka rasuulka oo la khilaafa uu leeyahy waata buurtaa fadhiya haddiina la jabiya haddii kalaa kasoo daadegina muslimiintaoo guulaysta bay arkeen buurtii bay kasoo dhaadhaceen iyagoo le meeshii la jabi gaaladii maxaynu ka qabanaynaa mutaawiliina intaasi ayaa ummaddaasi ay ku jabtay maalintaa iyadoo rasuulku uu dhex joogo calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rasuulkana ah famaa baaluku maxaad u malaynaysa markaa ummadda maanta muslimiinta ah maxay la guulaysan laayihiin haddaad isweydiiso jawaabtu waa taa waxay la guulaysan laayihiin khilaafka ay khilaafeen kitaabkiiyo sunnadii ay ka fogaadeen yaqiinna ha ahaata agtaada ilaa ay u soo noqdaan kitaabka iyo sunnada inaanay guulaysanahayn muslimiintu mahmaa ay qayliyaan oo ay buuqaan oo ay dhadhawaaqaan sallat allahu calaykum dullan lan yanzica cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum waa xaqiiqa taas noqoshaduna maaha cid gooniya mid laga raba ee ummadoo dhan baa laga raba ragga iyo dumarka waxaa laga rabaa odayaasha iyo dhalinyarta waxaa laga rabaa waxa weeyaan dadka loo talinaya maxkuumiinta iyo xukaamta dhammaantoodba istiqaama laga rabaa wuxuu yidhi saxaabigu faqaala abu sufyaan baa wuxuu yihi waa ninkii ciidamada gaalada maalintaa watay markuu arkay dee saxaabadii oo yaacay wara fi lqawmi muxamed waar qowmka maxamed ma ku jiraa mise wuu dhintay buu yidhi alaaa maraad buu ku celiyey fanahaahum nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuu diiday an yujiibuuh ninkaa inay u jawaabaan uma qaala wuxuu yihi afi lqawmi ibna abi quxaafa waar ibna abi quxaafa ma ku jiraa ragga macnaa waa abu bakr buu u jeedaa mise waa dhintay isaguna alaaa maraad buu ku celiyey uma qaala wuxuu yihi afi lqawmi ibnu lkhaaab cumar ibnu khaaab ragga ma ku jira se isaguna raggii aanu ka takhallusnay buu ku jiray alaaa maraat uma rajaca ilaa asxaabi kadib raggiisiibuu ku noqday markaa buur buu ayuu saaran yahay rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadna meel jeexa bay ku jiraan faqaala wuxuu yihi amaa haaulaa saddexdaa miyaa faqad qutiluu waa la dilay soo ma aragtaan inay ka jawaabi waayeen markaan in waan hebel ma nool lama idinku jiraa maxamedna waa la dilay abubakrna waa la dilay cumarna waa la dilay famaa malaka cumaru nafsa cumar baa naftiisii hantiyi kari waayey oo ishayn kari waayey markuu hadalkaa gaalkaa xumuu ku hadlaayo uu maqlay faqaala wuxuu yihi kadabta been baad sheegtay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa caduw allah cadowgii ilaahay ina aladiina kuwa cadadtahum aatirisa ilaa axyaau kulluhum dhammaantood way nool yihin midna lama dilin waqad baqiya laka waxaana ku hadhay maa yasuuk wax ku xumeeyaana waa ku hadhay amoodin inay arrintu halkan ku istaagayso oo libta yare maanta aad aada heshay aada weligaa haysanayso waqad baqiya laka waxaa ku hadhay maa yasuuka wax ku xumeeya qaala wuxuu yidhi abu sufyaan yawmun maalin biyowmi badrin maalintii bader lagaga waxa weeyaan nasto oo lagaga waxa weeyaan sabro bader saad noo gashay soo ma garanaysaan uxud baanu kaga sabraynaa waa maalin iyo maalin isu tuur walxarbu sidaal dagaalkuna waa waadaan waadaantaa marna ceelka guntiisa tegaysa marna dushiisa u baxaysa macana waxa weyaan marba nin baa guulaysanaya maalinna waana waad naga guulaysan maalina waan idinka guulaysan inakum idinku satajiduuna waxaad ka heli doontaan fi lqowmi ragga aan idinka laynay mulatan bakti wareen baad ku arki doontaan rag dhagaha la jarjariya gacmaha iyo jirkooda wax laga googooye lam amur biha anigu ninka amray mayhi buu yidhi yidhi waa nimankaasi baktigooda jarjara walam tasu'nii laakiin kamaan xumaan buu leeyahy oo dee wax naxariisoon idiin hayaa ma jirtee anigu waan ka xishoonayaa inaan idhaahdo waar bakti wareen sameeya laakiin anigu kamaan xumaan markiisaa la sameeyey uma akhada dabeetana wuxuu bilaabay yartajis inuu gabay tiriyo uclu hubun isagoo leh hubul waa sanam ka mida asnaamta caabudayeen uclu hubul hubulow saree maanta uclu hubul qaala nabiyu sala allahu alay waslam rasuulku wuxu uhi alaa tujiibuuna waa ninka miyadaan u jawaabahayn qaaluu waxa uhi yaa rasuula allahi maa naquul rasuulka ilah maxaanu dhahnaan ugu jawaabnaa qaala wuxu uhi rasuulku quuluu waxaad tidhaahdaan allahu ilaahay baa aclaa sarreeya oo ajallu weynoo sharaf badan qaala wuxuu idhi abu sufyaan ina lana alcuza annagu cuza abaanu leenahay ilaaha cuza la idhaahdo walaa cuza lakum idinkuna cuza ma lihin faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku wuxu uhi alaa tujiibuuna war miyadaan u jawaabeyn qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi maa naquul rasuulka ilah maxaanu idhaahnaa qaala wuxuu uhi quuluu waxaad tidhaahdaa allahu mawlaana ilaahay baa kama jecela noo gargaariyo walaa mawlaa lakum mid idin jecelo idin gargaariyo idinkuma lihin rawahu albukhaari markaa qisada cajiibka ee shaahida ku jira wuxuu yahay khatarta ay leedahay khilaafka la khilaafo amarka rasuulka yaryaraysina ma leh macsiyada waxaa la idhaahdaa yaryaraysi ma leh sidaas ayay u sababaysaa waxa weeyaan inay xataa gaalada muslimiinta ay ka guulaystaan ilahay baa ka ballan qaaday o hi gaalada muslim kama guulaysan karaa wamaa kaana allahu liyajcala alkaafiriina cala almu'miniina sabiila laakiin dariiqada quray kaga guulaysan karaa waxa weyaan inay muslimiintu iyagu ay toosnaan waayaan alqisas buu ihi sheekhu qisooyin iyaguna tusinaya khatarta ay leedahay khilaafka la khilaafo amarka rasuulka qisat listiza qisada ninkii ku jeesteesay bisiwaaki cadaygan cadayga ayna arag nin ku jeesteesta kama fi lbidaaya wanihaaya libni kaiir id qaala wakti uu yihi waxakaa wuxuu ka warramay ibnu khallakaan fii ma nuqila shayga laga soo raray min khati shaykh qutb diin ilyunaani qaala wuxuu yihi balaqana waxaana soo gaadhay ana rajula nin yudcaa loogu yeedhi jiray abaa salaama oo min naaxiyati busra basra dhinaceeda waxa weeyaan deganaa kaana fiihi ninkaa inuu ku sugnaa mujuub fisqi baa ku sugnaa nin faasiqa buu ahaa iyo wastihtaar xumaanta inaan waxba ka soo qaadin si fiican uu dhex dabaasho fadukira cindahu agtiisa waxaa lagu sheegay asiwaaku cadaygaa agtiisa lagu soo hadal qaaday oo lagu xusay iyo wamaa fiihi cadayga waxaa ku soo aroora min alfadiilati fadlia cadayashada fadliga ku soo arooray oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu yihi waa mahaaratu lilfami mardaatu lirabbi waa mid afkana nadiifinaya ilahayna raaligeliya subxana wa tacaala marka fadaaisha cadaygaa loo sheegay faqaala wuxuu ihi ninkaasi kibir awgeed iyo xaqa uu khilaafayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa astaaku anuu ka cadayan maayo ilaa fi lmakhraj meesha saxaradu ay iga soo baxdo ayaan ka cadaynayaa buuhi anigu yani wuxuu ujeeda dubura dabadiisa ujeeda cadaygana jeegan soo lamo dhan buuhi afka ka cadayda anigu nacasnimaan u arkaayo inaanu faa'iido lahayne dabadaan ka cadaynaya anigu fa akhada siwaakan caday buu qaado fa wadacu wuxuu dhigay fii mahraji dabadiisuu dhigay uma akhrajahu kadibna wuu soo saaray waa istihzaa moogta waa cadaygii hadda wuxuu istihzaa ku samaynaya qaala wuxuu ihi famakata bacdahu intaa dabadeed wuxuu nagaaday ninkaasi tiscata ashhur sagaal bilood wahuwa yashku isagoo ka ashkatoonaya bimacnaa ka xanuunsanaya min alami lbatn xanuun caloosha ka iyo walmakhraj dabada labadaa meelood qaala wuxuu ihi fawadaca ninkaasi wuxuu umulay waladan ilma ayuu dhalay calaa sifati ljurdaan jiirka kiisa yaryar u eg ilmo yaroo jiirka yaryar u eg oo lahu arbacu qawaa'id afar adin buu leeyahy iyo wara'su madax kara'si samaka madaxa kalluunka oo kalaa walow arbacatu anyaab waxaanu leeyahay waxa uu dhalay afar miciyoodoo baarisatun soo baxsan iyo wadanabun dub tawiilun dheer oo milu shibrin wa arbacu asaabic taako iyo afar farood leeg walahu dubur dabana leh ka duburi larnab dabada bakaylo oo kalea walamaa wadacahu markuu dhigay waxaasi ee uu ka soo baxay saaxa wuu qayliyey dalika alxayawaan xayawaankaa isaga ee ninkaa ka soo baxay alaaa sayxaat saddex qayl u qayliy faqaamat waxaa kacday ibnatu dali ninkaa dalika arajul ninkaa inantiisii baa kacday oo adkaysan weyday oo faradakhat ra'sahu xayawaankaasi ayay madaxa ka bashaaqisay oo famaata wuu dhintay xayawaankaasi wa caasha wuu sii noolaaday daka rajulu ninka dalika arajulu ninkaasi bacda wadcihi lahu xayawaankaa intuu dhigay kadib yowmeyni laba maalmood buu sii noolaa oo maata fi taalif maalintii saddexaadna wuu dhintay wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdo labadaa maalmood ee uu noolaa hada alxayawaanu qatalanii waa xayawaankaasa i dilay oo waqataca amcaa'i xiidmahaygiina jarjaray waqad shahada waxaa indhaha saaro oo arkay dalika arrinkaasi jamaacatun koox oo min ahli tilka naaxiya dadkii meeshaa deganaa ka mida iyo wa khutabaai dalika almakaan culimadii masaajiddaa ka khudbadeyn jirtay kuwa ka mida wa minhum waxaa ka mida man ra'aa mid arkay dalika alxayawaan xayawaankaa isagaa xayan isagoo nool wa minhum waxaa ka mida man ra'aahu mid arkay xayawaankaa bacda mowti intuu dhintay kadib marka hadi waa qisa cajiiba wayna tusinaysa cidda diinta istihzaa kusamaysa jees jees amarka rasuulkana quursatay khilaafta sida loo ciqaabiyo adduunka lagu ciqaabiyo waa ninka ilahay calooshiisa xayawaanka uu ku beeray wamaa dalika cala allahi bicasiiz arrinkaasina arrin ilaahay ku adag maaha waa arrin ilaahay subxana wa tacala uu samayn karo qiso labaad qisatu ladii ninkii qisadiisa xawala allahu ilaahay uu bedelay ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaar madax dameer uu bedelay kama fi lqowl mubiin fi akhtaai lmusaliin sida kitaabkaa ku taala wahiya kamaa yeli wa qaala wuxuu yihi ibnu xajar sheekha la yidhaahda can bacdi lmuxadiiin muxadiiinta qaarkood isagoo ka soo warinaya annahu raxala ninkaasi waxa uu u safray ilaa dimishq liakhdi lxadiid si xadiidka uga soo qaato can shaykhin shaykh mashhuurin mashhuur ahaa oo bihaa dimishq degana wa qara'a caleyh wuxuu ku dul akriyay ninkaa jumlatan koox bimacnaa xadiidka ka midu ku dul akhriyay oo sheekh buu noqday laakinahu ase yeeshee kaana wuxuu ka yeeli jiray kaana wuxaa ninkaasi yajcalu mid yeela baynahu wa baynahu isagii ardaygiisa dhexdiisa xijaaban buu dhigi jiray oo ardaygu muu arki jirine xijaab iyo sitaarad buu udhexaysiin jiray walam yara wajhu ardaygaasi sheekha xadiidka uu ka warinayo ee uu ka maqlayo wejigiisa muu arag falamaa taalat markay dheeraatay mulaasamatuhu lahu la joogitaanka ninkaasi sheekhaa uu la joogay oo waraa uu arkay xirsuhu xirsahu cala alxadiid ardaygani suu xadiidka ugu dadaalayo kashafa lahu wuxuu u fayday asitra sitaaradii udhaxaysay buu fayday fara'aa wuxuu arkay ardaygaasi wajhahu sheekha wejigiisiio wajha ximaarin dameer wejigiiya ninka intii kale waa ka ibni aadam caadiya intaa madaxu waa dameer wey waa sheekhii dhamaa ee xadiidka udhigaayo fa qaala lahu wuxuu yihi sheekhu ardaygiisi uu ku yidhi ixdar ka digtoonow yaa bunaya inankayganw an tasbaqa alimaam imaamka ku tukinaayo inaad ka horayso waa arrin la yaraysta weeye masaajidda muslimiinta maanta markaad eegto aad iyo aad bay ugu fara badanta imaamkii oo laga hor rukuucayo oo laga soo hor toosayo oo laga hor sujuudaayo oo sujuuddiisa oan ka soo kicin waxa weeyaan laga dheeraynayo imaamka inaad isdhaqaajiso maaha oo aad shaqo bilowdo ilaa rukunkaa si fiican uu gelayo aduu inaad rukuucdo maaha ilaa rukuucdii inuu galay aad arkayso laakiin isagoo dhexda sii socda inaad ka dabageyso ama aad ugu horaysaba waa musaabaqo aan banaa bannaanayn iska ilaali imaamka inaad la barantanta buu yidhi imaamka ku tukinaya oo aad ka dheeraysid fa innii anigu lamaa mara bii markuu isoo maray arrinkaasi fi lxadiid xadiidka markuu igu soo maray xadiidka rasuulku uu leeyahy war miyaanu ka baqanahay ka imaamkiisa ka horaynaya ka dheeraynaya inuu madaxiisa ilaahay madax dameer u bedelo xadiidkaasi markuu isoo maray istabcadtu wuquucahu arrinkaa dhicitaankiisa ayaa ila adkaaday waxaan ihi tausay suurtagaluta qof dhanoo nool in madaxiisa dameer laga dhigo arrinaan dhici karin bay ila yara muuqatay fa sabaqtu limaam imaamkii baan anuu ka dheereeyey buu ihi maalin oo aan ka horreeyey fa saara wajhii kamaa taraa wejigaygu wuxuu noqday si aad aragto dameer ayaa uu noqday marka hadihi alqisa iyaduna waxay tusinaysaa khatarta ay leedahay mukhaalafada la khilaafo amarka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qultu waxaa ihi ui sheekhu alaayaatu aayaadkii walaxaadiiu iyo walqisas في هذا الباب كسر كثيرة وفر بضنت والله رحمه الله البراءة من الشرك وأهله البراءة إلا قبر نقد من الشرك شرك جي وأهله ددكيس وحين صومرتي وإن كسر هذا الله شرود لا إله إلا الله وحا شرود أسكمدها الكفر بالطاغوت طاغوت كوحل إرادو in laga bari noqdo laga gaaloobo daaquudkana waxaa ka mida shirkiga iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala sukadii la caabudayo waxaa taasi raacaya dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala sukadii makhluuqaad caabudaaya iyagana in laga bari noqdo dariiqadooda iyo jidkaas iyo waddada ay hayaan dadkuna waxay u qaybsamayaan saddex qaybood dad ay waajib tahay in laga bari noqdo la colaadiyo waa mushrikiinta iyo kafarada iyo dad ay waajib tahay in la xidhiidhiyo oo la jeclaado dadkaasi waa mu'miniinta toosan ee mustaqiimiinta ah iyo dad ay waajib tahay in dhinac marka laga eegana la colaadiyo dhinac marka laga eegana la xidhiidhiyo la jeclaado waa dadka muslimiinta ah ee haddana xumaanaha samaynayaan kufriga gaadhsiisnayn kuwaasi marka xagga iimaankooda la eegiyo islaamnimadooda waa la jeclaanaya waa la xidhiidhinaya marka la eego xagga xumaantaasi ay samaynayaan iyo macaasidaana dhinacana waa laga necbaanaya watajtamicu fiihim almaxabbatu waalbuqdu waxaa ku kulmaaya jacayl iyo nacayb qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaa tidhaahdaa inamaa huwa isagu waxa weeyaan ka cibaado xaqun lihi ilaahun waaxidun ilaah qudha wa inanii aniguna bari'un beri ayaan ka ahay oo shaqayskuma lihin mima tushrikuun waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada aad la wadaajinaysaan ee aad ka dhaxaysiinaysaan shaygaasi ilaahay sokadii la caabudayo haddii uu yahay shay wanaagsan oo lagu gardarooday oo isagu waxa aan raalli ka ahayn sida ambiyada qaarkood ee la caabuday iyo malaa'igta oo dadka qaarkood ay caabudeen iyo dadka saalixiinta wanaagsan ee ummadaha qaarkood xuduudda ay kaga tallaabeen kuwaasi iyaga laftooda laga beri noqon maayo oo iyaga waa la jecelya waa la soo dhowaynayaa laakiin cibaadada la caabudaayo ayaa laga beri noqonaya oo la leeyahay shaqo kuma lihi ama haddii cidda la caabudaayo tahay cidaan marka horeba hagaagsanayn sida shayaadiinta iyo abaalisada iyagana waa laga beri noqonayaa cibaadadoodana waa laga beri noqonaya wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi isagoo ka hadlaya nebi ibraahim falamaa ra'aa markuu arkay ashamsa qoraxdii oo baasiqatan bimacnaa soo baxaysa qaala wuxuu yihi haadaa kaasi rabbii weeye haadaa akbaru kaasi ayaa weyn bimacnaa asnaamtan kale yaryar aad caabudaysaan ka weyn falamaa afalat markay dhacday qaala wuxuu uhi yaa qawmi qowmkaygiiow inii anigu bari'un beri baan ka ahay mima tushrikuun waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aad cibaadadiisa la wadaajinaysaan oo sakadii aad caabudaysaan markaa nebi ibraahim muu hayn qorax caabud dayax caabudna muu hayn xidiga caabudna muu hayn laakiin qoomkiisa ayaa wax ku tusaayey oo bimacnaa uu caddaynayay inaanay cibaado mutaysan qoraxda iyo dayaxa iyo xidiguhu toona leanna waaba ashyaa dhacaysaba oo aan daa'im ahayn qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi baraa'atun tani waa beri noqosho min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo warasuulih oo ila aladiina kuwii loo diraayo caahadtum aada ballan la gasheen ood nabadgelyo kala saxeexateen oo min almushrikiin mushrikiinta ka mida macanaa suuratu tawba ama suuratu baraa'a ayaa ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu ku sifeynaya inay tahay fariin beri noqosho ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka beri noqonayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ka beri noqonayo kuwii mushrikiinta ahaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka beri noqday rasuulkuna uu ka beri noqday qof kastoo muumina isagana waxa waajib ku ah inuu ka beri noqdo baraa'adana macnaheedu waxa weeye waa jacayl la-aan iyo kalgacayl la-aan iyo xidhiidhin la-aan iyo nacayb wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waa adaanun waa ogeysiin min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatiya wa rasuulih oo ila annaasi dadka xaggooda u socota yowma alxaji alakbar maalintii xajka weyn oo waxa weeyaan culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa yowm alciid yowm alcaashir min dilxija ana allaha waxaay tahay iclaankaasi wuxuu yahay ana allaha ilaahay bari'un beri buu ka yahay min almushrikiin xidhiidhka ayaa ayaa ugu gooyay rabbi subxaana wa tacaala wax xidhiidhoo ka dhexeeya haba yaraatee ma jirto ma jecla rabbi subxaana wa tacaala raallina kama aha una gargaari maayo soona dhoweyn maayo wa rasuuluhu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa beri uuga yahay kuwa mushrikiinta wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wamaa kaana mu ahayn istikfaaru ibraahim ibraahim dembi dhaaf weydiinta liabiihi aabbihii uu dembi dhaafka u weydiiyey ilaahay ilaa can mawcidatin ballanqaad mooyaane oo wacadaha uu ballan qaaday iyaahu isaga u ballan qaaday nebi ibraahim aabbihii ayaa oo mushrik ahaa oo aazar lo odhan jiray sida qur-aanku uu tilmaamay oo in fara badanna tawxiidkii xaqa uu ugu yeedhay oo kor iyo hoosba uu la hadlay ayaa wuxuu idhi anu wax kaloo hawla yaraatee aan ku hananayaa ma jirta markaad dhimato ayaan ilaahay istikfaar iyo dembi dhaaf aan ku weydiin doonaa ilaahay wuxuu leeyahy markaa nebi ibraahim dembi dhaaf weydiintaasi ballanqaad hore u galay buu ahaa laakiin maxaa dhacay falamaa tabayana lahu laakiin marka u caddaatay annahu caduwun lilah aabbihii inuu ilaahay cado u yahay tabara'a minhu wuu ka bari noqday nebi ibraahim istikfaartiisii hore iyo dembi dhaaf weydiintiisii horena sida aayaadka dambe inoo tilmaami doonaan waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu tilmaamay inuu arrinkaas yahay mid aan lagaga dayanahay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam muuminiintana aanay habboonay inay sifaadkooda ka mid noqoto inay istikfaar iyo dembi dhaaf mushrikiinta u weydiiyaan ilaahay subxaana wa tacaala markay u caddaatay kadib inay yihiin min asxaabi aljaxiim jaxiime naarta leedhaa dadkeeda inay ka mid yihiin waayo qof kasta oo kufriya shirki ku dhinta waa min asxaabi aljaxiim qofka ku dhinta wahuwa cala ashirki waalkufri fahuwa min asxaabi aljaxiim ilahay dembi dhaaf u weydiin mayno marka ina ibraahiima nebi ibraahim la awaahu waa mid khushuuc iyo khuduuc badan oo xaliimun dulqaad badanna ayaa u ahaa waxaa markaasi aayaadkan aynay tusinayaan foolxumada ay leedahay waxaa muslimiinta qaarkood maanta ay sameeyaan oo ah markay qaar mushrikiin iyo kafara ay dhintaan ay yidhahdaan taczi baan u diraynaa laa yajuusu laka ayuha almuslim inaad qof kaafira tacziya u dirto waayo taczi marka aad leedahay dee laba macno ayay ka kooban tahay inaad qofkii laga dhintay u laabqaboojinayso o aada sabirsiinayso iyo ta labaad oo ah in waxa weeyaan qofkii dhintay aada naxariis u dalbayso iyo raxmad labada arrimood midna ma banaana nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam intaa kuwa mushrikiin ay dhimanayeen kuwa musaalimiin oo nabadgelya ay ka dhaxayso iyo kuwa waxa weeyaan xarbiyiinaba oo dagaal uu ka dhaxeeyo wax tacziyaa oo kafarada iyo gaalada uu diray lama sheegin waxaa taa iyaduna kasii foolxun ashnacu min tilka aw min haadi in muslimiinta qaarkood marka kuwada kafarada ay dhintaan qaar ka midii inay yidhaahdaan ilaahay ma waanu dembi dhaaf u weydiinaynaa iyo naxariiso waanu ducaynaynaa sidii dhacday markuu dhintay daka alkaafir alahiim ee la odhan jiray isxaaq raabiil in in fara badan oo ka mida xukaam almuslimiin ay aaskiisa ka qayb galeen kayfa tashhad waxa weeyaan qabr kaafir oo weliba bihada alixtiraam rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay abu aalib cali baa u yimi markaasuu yihi ina camaka daal qad maat adeerkaagii lulsanaa uu dhintay buu yidhi kaafir moogta ayo ixtiraam loo muujin maayo marka waxa uu ku yihi rasulka ala fawaari ciidda deynigaga roga looma qaban waxa weeyaan aas maamuus iyo ixtiraam uu ka muuqdo ciidda inagaga rog baa la yidhi o inaga qari hilbihiisa markaasaa kuwo yuhuuda oo la garanayo cadaawadda ilaahay ay u hayaan iyo diintiisa iyo sharcigiisa iyo muslimiinta ayaa dad muslimiin sheeganaya intay xabaalahoodii tageen iyo meeshii lagu aasayey ayaabay halkaa duco qabsadeen iyo oohin iyo ilmo ay leeyiin waxaanu ku muujinaynaa naxariista aan u hayno waa nooc waxa weeyaan min alkhabad doqonnimo weeye marka arrinkaasi wuxuu tusinayaa sidaa dad fara badan oo muslimiini ay uga fogaadeen mas'alatu alwalaa waalbaraa masalada xidhiidhinta iyo colaadinta gaala colaadin bay naga mutaysatay ee jacayl iyo kalgacayl nagamay mutaysan wuxuu yihi rabbi waqaala hudun al waqaala hudun calayhi salaam liqowmi inii ushidu allaha buuri waa ilaahay baan markhaati gelinaya washhaduu idinkuna markhaati ka noqda anii barii'un anigu bari inaan ka ahay mima tushrikuun waxaanaad ilaahay subxaana wa tacala la wadaajinaysaan cibaadada min duunihi ilaahay sokadii aad caabudaysaan ee fakiiduunii jamiican dhammaantiin ii xadhig maleega oo shirqool ii sameeya bal haddaad wax qaban karaysaan anuu ilaahay baan isku hadlaynaya subxana wa tacaala uma dabeetana laa tundiruunii hayba kaadinin aniga ee haddii bal idinka caalamkan maamulkiisu gacanta uu idinku jira sidaad doonaysaan iga yeelo weliba si deg deg oo ku dhaqsada waa siduu nabiy llaahi nuuxna lahaa calayh salaatu wasalaam faajmicuu amrakum waa kii lahaa bal arrinkiina isu geeye o bal aniga wax iga qaada wahaakada saas ayaa u habboon qofka muslimkaa kuwa kafarada iyo gaalada inaanu ka cabsan inkastoo awoodooda iyo tiradoodu ay noqoto oo uu ogaado haddii isagu uu toosnaado mustaqiim uu noqdo inaan waxba ka qaadahayn yani yatawakal cala allah ilaahay subxana wa tacala tala saaranaya fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun laakiin maaha inuu kuwa kafarada iyo gaalada uu isku dhadhajiyo isagoo leh haddii waxa weeyaan aan xaqa caddeeyo ama nimankaasi aan ka beri noqdo waxaa dhacaysa in ay masaalix fara badani ayna seegto haakada ambiyaa ullah saas ayaa nebiyada ilaahay ay uga beri noqonayaan mushrikiintii waxay caabudayaan oo weliba ay lahaayeen bal haddii aad wax taraysaan wax naga qaada uma laa tundiruun wa qaala allahu tacala ilaahay wuxuu uhi waid wakti xus qaala ibraahim ibraahim uu ku yihi liabihi abihi iyo wa qowmihi tolkii inanii anigu baraaun beri ayaan ka aho shaqayskuma lihin mima tacbuduun waxaad caabudaysaan oo dhan ila aladii ilaahay mooyaane fataranii ay khalaqanii abuuray fainahu sayahdiin ilaahay subxaana wa tacala way hanuunin doonaa oo dariiqa toosan ee lagu badbaadayo hadday adduunyo noqoto iyo hadday aakhiro noqoto ayuu uga hanuunin doonaa marka aayadda waxaa kaloo culimmadu ay u daliishadaan in kuwa mushrikiinta ilaahayna ay caabudayeen la jirkiisana ay caabudayeen asnaam iyo awsaan sidaa ogeed nebi ibraahim uhi waxaad caabudaysaan oo dhan beri baan ka ah waa dee ilahay ba subxana wa tacaala ku jira ee waxa uu ihi waxaa ilaahay sokadii aad caabudaysaan waxa aad caabudaysaan beri baan ka ahay ilaahay abuuray mooyaane oo isaga dee cibaadada idinku aad caabudeen laakiin barxan uga tegi maayaan cibaadadiisa wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad kaanat lakum waxaa idiin sugnaatay uswatun kudayasho xasanatun wanaagsan fii ibraahiima nebi ibraahim bay idinku sugantay haddaad tihiin dadka muslimiinta ahlu tawxiidka waladiina kuwiina kudayashaa idinku sugan macahu nebi ibraahim la jiray id wakti qaaluu ay yidhaahdeen liqowmihim qowmkoodii ay ku yidhaahdeen inaa nagu bura'aau beri ayaanu idinka nahay minkum idinka kuwiina mushrikiinta waa bara'a min ahli shirk iyo wa mima tacbuduuna waxaanaad caabudaysaan min duuni illahi ilaahay sokadiiba idinka oo mushrikiintiya iyo waxaanaad ilaahay subxaana wa tacaala la wadaajinaysaan cibaadadaba beri ayaanu ka nahay shaqo kuma lihi ilahay wuxuu leeyay nebi ibraahim iyo raggii la jiray ee ahlu tawxiidka ahaa arrinta noocaasiya kaga dayda haddaad muslimiinta tihiin oo idinkuna mushrikiinta iyo kafarada waxaad ku tidhaahdaan beri baanu idinka nahay idinka iyo waxaad ilaahay sukadii caabudaysaanba kafarnaa bikum waanu idinka gaalownay idinka wa badaa waxaa muuqatay baynanaa dhexdeeda iyo wa baynakum dhexdiina alcadaawatu colaad iyo walbaqdaau cadho mar haddaad gaalo tihiin colaad iyo cadho ayaa waxa weyaana dhex taalla waxaa lagu cadhanayaana waa kufrigooda iyo gaalnimadooda abada weligeen waa ina dhex taallaa ilaa goorma xataa tu'minuu billah ilaa ilaahay aada rumaynaysaan waxdahu kelidii oo kuwa ilaahay qura caabudo aad noqonaysaan oo shirkiga iyo wataniyada waxa la dhahda ka dhex baxa marka ilaahay wuxuu leeyahay arrimahaasoo dhan kaga dayda kaga dayda hadalka ay leeyihin kafarnaa bikum kaga dayda hadalkan ay leeyihin cadaawad bayna dhex taalla iyo colaad haakada qofka muslimka ahi waa inuu sidaa noqdo gaaladuna waxa weeyaan waa ay caddaysanayaan cadaawadda iyo colaadda ay muslimiinta u hayaan ma qarqarinayaan haba yaraatee laakiin muslimiinta in fara badan oo kamida ayaan garanaynba qaar garanayaana waxaa laga yaabaa inay inay arrinka noocaasi ay qariyaan oo bimacnaa inay cadaawadaas iyo baqdaaga